الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار waxaa inoogu soo dembeeyey alrafc min الrukuuc wmaada yaquulu fiih samic allahu liman xamida marka la dhaho iyo waxii la ohan lahaa adkaartii ku soo aroortay inay tahay tanawuc qofka inuu marna midba la yimaado wixii soo arooray ay nebiga ka soo arooray salawaatu اllahi wasalaamu calayh haddii qofkii ma'muumka ahaa uu yimaado imaamkii oo rukuucsan oo uu ku xirto halka iyadaa ragcadii ma soo celinaya mise ma soo celinayo sida saxa ah haddii aad imaamkii timaadid isagoo rukuucsan oo aad salaadii sidaa ku xiratid ragcada waa kuu jirtaa waxaana tilmaamaya xadiid abi bakrata nufeyc bn alxaarif cabdullahi bni mascuud iyo keyrkooda saxaabada waa laga soo naqliyaa wain kaana ay bacd asaxaaba qabaan in ragcadaa la soo celinayo abu hureyre qowl laga soo naqlinaya lagu tilmaamaa imaamu lbukhaarina waa qabaa imaamu shawkani waa qabay laakiin waa ka laabtay qowlka jamhuurta ay qabaan waxa weeyaan in ragcadaasi ay sax tahay hadduu qofku kusoo gaaray imaamkii oo rukuucsan waa la rukuucaya waana tirsanaya ragcada iyada maalan jimcuhu waa laba ragcadood haddii ragcada labaad imaamka oo rukuucsan aad kusoo gaartid oo sidaa aad kula xiratid ragcadaa waa tirsanaysaa ragcad kale u idaafeynaysaa jimcahaagii waa dhacay weyaan macneheedu haddii laakiin samic allahu liman xamida ragcada labaad isagoo yiri aad timaadid waad ku xiranaysaa laakiin afar ragcadood baad tukanaysaa in duhur baad tukanaysaa markaa halkan marka waxaan ka guda geli doonaa alsujuudu wamaa yaquulu fiih samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu waa tiri sujuud baa u dhacaysaa hadda marka sujuuddii maxaa la dhahayaa iyadana yasjudu waa sujuudsanayaa waa sujuudayaa qofkii mukabiran isagoo takbiirsanaya waadican isagoo saaraya rukbatayhi labadiisa jilbood waadican isagoo dhigaya dhee rukbatayhi jilbihiisii qabla yadayhi gacmihiisa hortood idaa tayasara lahu dalika haddii arrinkaa u sahlanaato sheekha marka wuxuu yihi samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd iyo adkaartii la akhrin lahaa waa akhrisay gacmaha ama in halkan ha lagu celiyo ama hala sii daayo waa soo aragnay maxaa ku xiga waxa ku xiga waa in la takbiirsadoo la dhaho allahu akbar sujuud loo dhaco markaa allahu akbar baa leedahay sujuud baa aadeysaa marka haddaa sujuud aaday see u sujuudeysaa sheekha wuxuu yihi waadican waxaa dhigaysaa rukbatayhi jilbihi qabla yadayhi gacmaha hortood waana madhabka xanaabiladu sida ay qabaan وhاaصة متأhirintooda dambe iبن qayim رaحmaة الlahi taعalى عalيه في mujلد الأول في kitaabi zad الmعاad hadyi khayr الcibaad arintaas inuu taxqiijiyo aad bu isugu dayaya raggii ka dambeeyena waa ku waafaqeen arrintaa iyada waxaadna moodaa inay ka hor imanayaan axaadiiث dhowr oo rasuulka ka sugnaatay salawaat الlahi وaسlاam عalيه taasoo tilmaamaysa in jilbihii aanan la hormarinine gacmihii la hormariyo xadiiث abu hureyran ugu xoog badan oo nabiga عalيه الصلاaةu waسلاam uu oranayo qofkiina hadduu sujuudayo ha hormariya gacmihii walyadac yadayhi qabla rukbatay laa yuunan u sujuudin kamaa yasjud اlbaciir sida geela oo kale yuunan noqonin maxaa yeelay walyadac rukbatayhi walyadac yadayhi qabla rukbatay gacmihiisii ha dhigo jilbihiina ha dambaysii yiri nabigu calayh isalaatu wasalaam ibn qayim raxmat ullahi tacala aleyh aad buu isugu dayayaa inuu yiraahdo xadiidkan waa maqluub weeyaan iyo wixii la mid ah laakiin waa lagu gacan sayray ahlulxadiidka waxay yihaahdeen maya sidaa maaha sida saxa ah waxa weeyaan in qofku uu gacmihii hormariyo uma jilbihii dambaysiiyo waana daahirka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu yahay axaadiis dhowr ahna sidaasay qabaan iyaguna oo ay ku tegayaan can rasuuli llahi sala اllah alay waslam iyo can asaxaabati ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin waxaa ka mid ah xadiidkii cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa mowquufka ahaa isaga marka uu tukanaya cabdullahi bni cumar wuxuu hormarin jiray gacmaha uma jilbihiisu dhigi jiray oo xadiidku ku camalfali jiray nebiga calayh isalaatu wasalaam saasaana wanaagsan marka sheekh halkan wuxuu raacay sida qawiga ka a madhabkooda oo ah inuu qofku jilbihii hormariyo uma gacmihii dambaysiiye laakiin sida saxi raajixa ah waa sida aynu tilmaanay waadican rukbatay jilbihii wuu hormarinaya qabla yadayhi ida tayasara lahu dalik haddii arrintaa u sahlanaato haddii kalena takalu raacayaa buu leeyahy macnihi fain shaqa calayhi hadday ku cusnaa cuslanaato arrintaa qadama yadayhi gacmuu hormarinaya qabla rukbatayhi jilbihiisa hortood mustaqbilan markaad sujuudaysidna maxaa samaynaysaa gacmihii iyo lugihiiba waxaa lagaa doonaya mustaqbilan inaad qaabilisid asaabica rijlayhi faraha foodoodii iyo wayadayhi gacmihiiba farahii gacmaha ahaaba alqiblata qiblada inaad qaabilisid baa la rabaa waa sujuudsan tahay waxaa la diidaya qofka inuu sidaa u sujuudo lugaha markuu sujuudsan yahayna iyagoo sidaa u laalaaban ama iyagoo dhinacyada sidaa ah inuusan sujuudin haddaad sujuudsan tahay waa inay faraha foodoodana dhulka yeelaan farahana qiblada aadaan xaggeeda farta macnaha faraha foodooda waa inuu soo laabaa ciribti kor ay u taagan tahay saasaa la doonaya in allaali intuu awoodi karayo waxaa meeshaa ku baxaya inuu lugihii kor u qaado ama uu lugihii marka horeba iyagoo dhan isdul saaro iyo wixii la mid ah daaman asaabica yadayhi gacmaha farahooda isagoo isu dhoweynaya maaddan laha isagoo fidinayana waa isu dhoweynaysaa farihii gacmahoodii gacmihii farihii gacmaha waadna fidinaysaa waadna fidinaysaa dhanka qibladaadna u jeedinaysaa saas weeyaan saasuuna ahaa nabiga calayh isalaatu wasalaam mid sameeya wayakuunu calaa acdaa'ihi sabca toddobadii xubnood waxay noqonayaan kuwo sujuudsan markaa dhulka taabtay dhammaantoodaba oo toddobada xubnood waa maxay aljabhatu maca alanfi wejigii iyo sankii oo isla socda waa inay dhulka taabtaan walyadayni labadii gacmood saalacalihii baa loola jeedaa wاrukbatayni labadii jilib ama low wa buطuuni asaabici الrijlayn faraha xaggooda hoose waa inay dhulka iyagana taabtaan oo faraha foodoodii ay dhulka u yaalaan ama farihii ay sidaa usoo laaban yihiin oo markaa toddobada xubnood baa laga sujuudaa xadiidkii nabigaana u daliila salawaat اllahi wasalaamu aleyh umirtu an asjuda calى sabcati acdاa ama calى sabcati arub waxaa tiraahdeedba toddoba xubnood baa la ifaray inaan ku sujuudo buu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam waana toddobadaa hadda la tilmaamayo wejigii iyo sankii oo isla socdo waa xubin labadii gacmood ku dar waa saddex labadii jilbood ama lowyood ku dar waa shan labadii lugood ku dar faraha foodoodii ahaa waa toddoba weeyaan halkaa marka toddobada xubnood baa laga sujuudaa wayaquulu wuxuu dhahayaa intuu sujuudsan yahayna subxaana rabbiya alaclaa subxaana waxaa nasahan rabbii baa nasahan alaclaa sarreeyey adiguna wejigaagii xubintii ugu karaamada badnayd baad dhulka dhigtay dulinimaad isu qirtay rabbina sarayn baad u qirtay subxaana watacala marka waa addoonnimo weeyaan waana xaaladda xaaladuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid wakhtiga qofku ilaahay u dhow yahay waa wakhtigu sujuudsan yahay ee ducadii ku dadaalu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam subxaana rabbiya alcaiim iyo subxaana rabbiya alaclaa waa isku mid oo sheekh intaas keliyuu ka soo qaatay waana inta haabitka ah weeyaan wayusanu waxaa la sunneeyaa an yaquula dalika arrinkaa inuu dhaho halaaan saddex aw akar ama wax ka badan waa sidii rukuucdan kusoo aragnay saddex mar inaad tirahda subxaana rabbiy alaclaa subxaana rabbiy alaclaa subxaana rabbiy alaclaa inaad ka badisidna waa wax ka wanaagsan weeyaan wayustaxabu intaad sujuudsan tahay waxaa la jeclaystaa an yaquula maca dalik waa sida sunnada ah weeyaan waxaa wanaagsan inuu qofku dhaho sidii rukuucdii oo kale subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii inuu saa ku celceliyo iyadana wayukfira min adducaa'i sidoo kale inuu ducadii badiyo intuu sujuudsan yahay maxaa u daliila waa liqowli nabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam uu yidhi ama arukuucu intaad rukuucsan tihiin facadimuu fiihi rabbi rukuucda rabbi ku weyneeya subxaana rabbiy alaclaa weyneyn weeye ilaahi subxaana wa tacaala iyo wixii la halmaala ha la daldalo wa ama sujuudu sowmaaha fajtahiduu ku dadaala fi dducaa fa inahu qamiinun waxaa la arkaa an yustajaaba lakum in ilaah idinka ajiibo waxaa la arkaa oo mudan oo ehel aad u tihiin in ilaah idin ajiibo subxaana wa tacaala wayas'alu rabbahu qofka ilaahay buu weydiisanayaa min khayri dunya wاlaakhira khayr addunya aakhira oo dhan buu ilaahay weydiisanayaa sawaءa kaana salaatu ha ahaato salaada iyada a farada aw nafala waajib ha noqoto ama sunna ha noqoto salaadaasi waxay ahaataba ilahay baad ku baryaysaa subxaana wa tacaala wayujaafi intaad sujuudsan tahayna wayujaafi qofku waa fogeynayaa cadudayhi waxa weyaan cududadiisuu ka fogeynayaa can jambayhi dhinacyadiisi dhinacyadii baad ka fogeynaysaa cududadii oo macnaha markaad sujuudsan tahay sidaasaad leedahay haddaa keligaa tahay wa baطnihi calooshiisana wuxuu ka fogeynayaa can fakidayhi bowdyihi oo maxaa la diiday inaad isku soo laabantid adigoo dhan inaad kala baxdid baa la rabaa wa fakidayhi bowdyihiina wuxuu ka fogeynayaa can saaqayhi waxa weeyaan dhudhumadii hoose oo inaad iyagana soo laabtid oo sidii qof eh, fadhiistay oo kale ama kadaloobkii oo kale sidiisii ku sujuudsan inaad noqotaa la diidan yahay wayarfacu waa kor buu u qaadayaa diraacayhi dhudhumadiisana can ilardi dhulkuu kor ooga qaadaya waxaa la diidan yahay markaad sujuudsantahay inaad gacmihii wada dhigtid oo faraha foodoodii ilaa iyo xusulkii dambe in dhulka wada yaalaan taasaa la diidsan yahay maxaa la yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa diiday waana sida xayawaanka oo kale inaad markaad noqotid baa la diidan yahay dugaagaa sidaa u fadhiista wayarfacu diraacayhi diraacaynkiisi iyo dhudhumadiisii buu kor oga qaadaya can ilardi liqowli nabiyi sala allahu alay wasalam hadalkii nebiga uu yidhi ictadiluu fi sujuud war sujuudiina ha noqoto mid wanaagsan oo dhexdhexaad ah walaa yanba- walaa yabsut yuunan fidinin axadukum midkiin diraacayhi dhudhumadiisa yuunan fidinin oo dhulka ku fidinin macnihi imbisaat alkelbi sida eyga oo kale eyga see u fadhiistaa eyga ma- markuu fadhiisanayo fara gacmaha horena waa dhigtaa kuwa dambena waa soo laabtaa sidaasoo kale sujuudiini yaynan noqonin wey macneheeda Mm. sidaasoo kale ma banaana yaan noqonin marka dhowr xayawaan baa jiro oo salaada in eh, kayfiyaadkoodao kale lala yimaado la isu diiday waxaa ka mid ah sujuudda marka la sujuudsan yahay inaad tirahdid madaxan dhul ku dhufo waa kasoo qaadaya waa ku dhufanaya waa kasoo qaadaya xayawaanka sidaa biyaha u cabo waa kee waa diiga weeyaan naqra diig iyo nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam intaad salaada ku jirtid inaad dhinacyada fiirfiirisidna waa la diiday waa iltifaat athaclab haddaad soo fadhiisanaysidana sida geeloo kale ha u fadhiisanin baa lagu yidhi nebigu atuu noo diiday alayh salatu salaam marka xayawaanaadka noocaas oo kale ah kayfiyaadkoodii hala imanina xayawaankaa la yimaado wey macneheedu sujuudi haddaad la timid oo dhammaysatay waad kasoo kor noqonaysaa taasaa ku xigta weeyaan alrafcu min asujuudi wamaada yaquulu fiih yarfacu ra'sahu madaxiisuu kor oga soo qaadaya mukabiran isagoo takbiirsanaya wayafrushu wuxuu goglanayaa qadamahu lugtiisa alyusra bidixda ah wayajlisu waa ku fadhiisanayaa calayha calaa casha macnaha lugta bidixda ah buu goglanayaa iyaduu ku dul fadhiisanaya lugta midigta ahna wayansibu waa taagayaa rijlahu lyumna faraha foodoodu dhulka dhigaya ciribtiina kor buu u taagayaa wayadacu waa dhigayaa yadahu yadayhi gacmihiisana wuxuu dhigayaa oo saarayaa calaa fakidayhi bowdyadiisii wa rugbatayhi iyo jilbihiisi bowdyadi iyo jilbihii baa dul saaraysaa macnihi wayaquul intaasaa u fadhisana waxaad leedahay rabbi kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii wacaafinii wajburnii rabi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ilaahu ii naxariiso wahdinii ilaahu ii hanuuni warsuqnii ilaahu risqi isii wacaafinii ilaahu ii caafi wajburnii allow ikab weeyaan dacfi lagama waayo bini aadane ilaahu ikab weeyaan wayaطmacinu fi ljuluusi j- jalsada iyadaana waa ku xasilaya qofkii degdegi maaye aayar buu sidaa u dhahaya hadduu ku celceliyo rabi kfir lii rabi kfir lii rabi kfir lii iyadana dhib male waa soo aroortay wayasjudu mar labaad waa sujuudaya sajdat athaaniya walqiyaamu minha liragcati athaaniya ragca halkaa inoogu soo dhammaan doonta sajadadii labaad u dambeysay weeyaan yasjudu waa sujuudaya asajdati athaaniyati sajadadii labaad mukabiran isagoo takbiirsanaya wayafcalu fiiha samaynaya gudaheeda kamaa facala siduu sameeyey fi sajdati اluulaa sajadadii hore oo kale wayarfacu ra'sahu madaxiisuu kor u qaadaya mukabiran isagoo takbiirsanaya wayajlisu waa fadhiisanayaa jalsatan fadhi khafiifatan fudud kaljalsati alatii kaljalsati fadhigii oo kale bayna aljalsatayni u dhexeeya labadii jalsadoodii hore falaa marka wayusamaa watusamaa waxaa lagu magacaabaa jalsat listiraaxa jalsat listiraaxa lagu magacaabaa oo macnuhu waxa weeyaan sujuudii labaad waad kasoo sujuudii koowaad waad kasoo fadhiisatay rabi kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii wajburnii wa- wacaafinii baa tiri waa ku noqotay sujuudi labaad subxaana rabiy alaclى subxaana rabiy alaclى intaad dhihi lahayd iyo waxaad ku ducaysan lahaydba allahu akbar baa tiri horey ha u boodine tartiib fadhiiso horta haddaad fadhiisatay jalsada waxba la akrin maayo laakiin sujuudaadii labaad iyo istaagga ayaa lagu kala farqinaya kadib markaa kac halkaa ka kac waana siduu nabiga samayn jiray salawaatu اllah wasalaamu calayh wain kaana maxalu اlkhilaaf ay bacd alculamaa geliyaan oo yiraahdaan qaar ka mida waa waagi dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam da uu noqday ayuu la yimid jalsada iyadaa laakiin haddana nebigu waa la yimid calayhi salaatu wasalaam sida wanaagsanna waa inaad la timaadid weeyaan wayatma'inu fi ljuluus jalsat listiraaxana waa ku magacaabaan culimadu wa hiya mustaxabatun way wanaagsan tahay mustaxab waxaa loo yeerina macnaha waa sidaas weeyaan wain tarakaha hadduu qofku ka tagana falaa xaraja wax dhib ay leedahay ma leh walaysa fiiha gudaheeda ma ahaanin dikrun walaa ducaa wax dikri ah oo la akhriyana ma leh duco la akhriyana ma leh sujuudii labaad baad ka soo kacday qiyaamkiina ma aadan aadin jalsadaa yare khafiifkaad la imanaysaa lagu kala farqinaya bayna sajda athaaniya iyo qiyaamkii adkaarna male waxbana male macnaha saas weeyaan gudaheeda uma dabadeed qofkii yanhadu waa u kacaya qaa'iman istaagi nuhuudka waxaa la yihahdaa inuu sarajoog inuu kaco qaa'iman istaagi ila rakcati athaaniyati buu u kacayaa mutacamidan isagoo cuskanaya calaa rukbatayhi jilbihiisa oo macnuhu waa maxay jilbihii wuu cuskanayaa dabadeedna saasuu ku kacayaa in tayasara lahu dalika haddii arrintaa u sahlanaato wain shaqa calayhi hadday ku cuslanaatana haddii arrintaa culays ku noqotana ictamada wuxuu cuskanaya cala alardi gacmihii buu ku kacayaa jilbihii buu qaadaya way macnihi laakiin waa cagsiga markii lasoo fadhiisanayay waxaan nira gacmaha in lasoo hormariya wanaagsan jilbaha la dambaysiiyo marka la kacayana sidaasi la egweya gacmaha dambaynaya jilbaha horeynaya sidaasaa sunnada ah nabiga calayh isalaatu wasalaam laakiin sheekha wuxuu ku tegey sida madhabkiisii ay ku tageen uma yaqra'u dabadeed waa akhrinaya alfaatixata ayuu akhrinaya wamaa tayasara lahu wixii u sahlanaaday min alqur'aani bacda alfaatixati uma yafcalu waa samaynaya kamaa facala siduu sameeyey fi rakcati اluulaa ragcadii koowaad ee laga soo waramay ragcadii labaad hadday kuu dhammaatay jalsada ayaa imanaysa meesha waa ataxiyaadkii weeye sifatu ljuluusi litashahud see loo fadhiisanaya ataxiyaadkii ida kaanat الsalaatu hadday salaadu tahay hinaa'iya salaad laba laba ah waa sunno waa salaad subax iyo wixii la halmaala ay rakcatayni hadday tahay ka salaati اlfajri wاljumcati wاlciidi wاnawaafil hadday sidaa tahay jalasa qofku waa fadhiisanayaa bacda rafcihi markuu kor oga soo noqdo min asajdati athaaniyati sujuudda labaad waa sujuuday waa soo kacday sujuuddii labaad baad la timid khalaas meel kalood aadaysa male labadii ragcadood waa kuu dhammaatay atixyaa waa u fadhiisanaysaa marka naasiban rijlayhi isagoo taagaya lugtiisa alyumna rijlahu lyumna lugtiisa midigta ah lugta midigta ah waa taagaysaa ciribteedii faraha foodoodana dhulkaa dhigaysa faraha waa inay dhanka qiblada u jeedaan saasaa u laabaysaa wey in allaal intaa laabi kartid muftarishan waxaa goglanaysaa rijlahu lyusra lugta bidixda ahna waa goglanaysaa baabacadeeda ayama calaacasheedaad ku fadhiisanaysaa waadican isaga oo dhigaya yadahu lyumna gacantiisa midigta ahna calaa fakidihi lyumna boodadiisa midigtuu kor saaraya wa qaabidan wuxuu soo laabayaa asaabicahu dhammaant farihi asaabicahu kulaha faraha dhammaantood waa soo laabaya ila asabaaba taa mooye sabaabada waa taas weeyaan fayushiiru biha iyadu wuxuu ku tilmaamayaa ila tawxiid tawxiidkii buu ku tilmaamaya meeshana sheekhu wuxuu tilmaamay gacantii bidixda ahayd iyadu waxa weeyaan waxaa la saarayaa boodidii bidixda ahayd waa la fidinaya layskuma haysto khilaafna kama taagna ahl alislaam ama gacanta midigta ah hadda ataxiyaadba u fadhiisatay lugta midigtaa kor saaraysaa farahoo dhanna waa soo laabaysaa ilaa taa mooye ilaa taa mooyaane taa haddii aada fidisay marka xaggee ka bilaabanaysa ataxiyaadba way ka bilaabanaysaa iyada fadhiga ataxiyaad u fadhiisatay bay ka bilaabanaysaa arrintaana waxaa caddaynaya xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam ama in la yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah marka la dhahaya la fidinaya arrintaa wax daliila ma leh arrintaa naftirkeeda khilaaf ka tagaya cinda alfuqahaa xanafiyadii goormaa la dhahayaa shawaaficdii goormaa la dhahaya maalikiyadii goormaa la dhahaya khilaaf baa ka tagan lanna laa ilaaha ila allah naftirkeeda nafyi iyo ihbaat ka kooban diidmiya ogolaansho weeye laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allah inta horena waa diidmo inta dambena waa ogolaansho alle keliya la qiraya subxaana wa tacaala oo aada ogolaanaysaa wixii ilahay ka soo harayna waa diiday qolooyin waxay yihahdeen cinda alnafy qolooyin waxay yihahdeen cinda alihbaat iyo wixii la halmaala marka diidmada aada leedahay laa ilaaha halkaasaad bilaabaysaa qolona waxay yihahdeen maya ila allah weeyaan kulli waxayna tusinaysaa wax daliila inuusan jirin khilaafkaasoo dhan qofku wuxuu bilaabayaa mar allaale markuu atixiyaadka u fadhiisto xadiidka cabdullahi bn zubayr baana tilmaamaya xadiidkuna waa xadiid xasan ah imam albayhaqi raxmat ullahi tacala caleyh sunna alkubraa iyo macrifat sunan walaahaar iyo meelaha lamidka waa ku xasaninaya sheekh naasir raxmat ullahi tacala aleyh fi kitaabihi sifatu salaat halkaasuu ku soo aroorinaya sidaasaana wanaagsan weeyaano hadyiga nebiga ah farta la taagayana macnaheedu waa waxdaaniyat allah jala wacala ilahay waxdaaniyadiisa weeyaan sida salaaduba dhammaanteed ay towxiid u ahayd wain qabada alkhinsara bilbansari min yadihi waxalaqa ibhaamaha maca alwusطى waashaara bisabaabati faxasanu lihubuuti sifatayni can اnabiyi sala اlه alay slam siday sugnaatay nebiga calayh الsalaatu wasalaam qolo waxay yihaahdeen in sidaa la yiraahdo fartaa dhexe iyo suulkii la isku qabto macnihi in sidaa la yiraahdo qolo kalena waxay yihahdeen sheekhu wuxuu yihi wain qabada hadduu qabto alkhansara bilbansar khansar iyo bansar labadana iyagana la dhahaa hadduu qabto min yadihi oo sidaa la yiraahdo macnihi sidaasoo kale iyo wixii la halmaala oo waxallaqa uu markaasina ay noqoto taxliiqi weeyaan ibhaamahaa suulkii halkaa uu ku noqdo wax goobaaba oo kale ah maca alwusta saa uu ku noqdo waa halaatu hamsiintii aynu soo marnay markaynu xadiis ku jirnay bisabaabati faxasanu lihubuuti sifatayni labada arrinba inay sugnaatay weeyaan can الnabiyi salى اllahu alayh waalihi wasalam wاlafضل sida wanaagsan an yafcala hada taara whada taara inuu tanna mar sameeyo tanna sameeyo wayadac yadahu اlyusra gacanta bidixdeed wuxuu tul saaraya calىa fakidihi اlyusra lugta iyo bodada bidixda iyo warukbatihi jilibkiisaba bodada ama jilibkii bidixdahabaa dul saaraysa iyadana التشhهd والصلاaة على النبي sلى الله عليه وسلم تaحyaaتkii iyo saلاadii نeبga عليه الصلاaة والسلام ثuma يقرأ qofka wuxuu akrinaya mar hadduu sidaa u fadhiistay التشhهd ayuu akrinaya في hadihi الجuلوس في hada الجuلuس fadhigaa isaga ah wa huwa تشhهdkuna waxa weeyaan kayfiyaadkii soo aroora wax un ka mid ah ka ugu wanaagsanna waa kan bukhaariي msلم ay warinayaan cبدالله بن mascuud رadي الله taعالى عنه وأرضاه wuxuuna ahaa altaxiyaaةu lilah wالصalawaaت والطayibaat aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy wraxmat اllahi وbarakaatه aلsalaamu عalayna وعlى cibaadi اllahi الصاalixiin ashhadu an laa ilaha ilا اllah وashhadu ana muxamada cabduh وrasuuluh aلtaxiyaat waa salaamtii weeye lilaahi bay u ahaatay wالsalaaةu والطayibaat salawaadkii iyo طayibaadkiina alle u ahaadeen lilahida horay ku xirantay xadiidka cabdالlahi بn cabaasna wuxuu sida kale cagsiga imaamu shaafici uu doortay raxmat اllahi tacalى caleyh ee dadkeenu ay akrin jireen labada waa sax wey kaasna fi saxiixi muslim buu ku sugan yahay kana bukhaari muslim buu ku sugan yahay assalaamu calayk ayuha nabiy nebigan kan ohow nabadgelyo korkaaga ahaatiy oo raxmat ullahi naxariistii alle iyo wabarakaatu assalaamu calayna nabadgelyo alle korkeenna ha ahaato annaga meeshan joogno iyo wacalaa cibaadi illahi saalixiin addoommada alle ee suusuuban oo dhan wax nool iyo wax dhintay wax samadaa jiri iyo wax dhulkan joogo intaba ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha alle xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allah ashhadu waxaan qiraya ana muxamada cabduhu warasuuluh inuu addoonka alle iyo rasuulkiisii yahay uma yaquulu dabadeed qofku wuxuu dhahayaa allahuma sali calى muxamedi wcalى ali muxamed kama salayta calى ibrahima waali ibrahima inaka xamiidu majiid wbaarik calى muxamedi wcalى ali muxamed kama baarakta calى ibrahima wcalى ali ibrahim ama ali ibrahim inaka xamiidu majiid kayfiyaad badan buu ku soo arooray asalaata calى nabiy sala اlه alay slam toddoba nooc taqriiban sheekh naasir waa keenaya sifata salaati الnabiy halkaa dib ha loogu laabto tan huse sheekhu ka doortay maxaa yeeley bukhaari muslim baa warinayaan waana tan ugu kaamil ahaanshaha badan allaahuma salli ilaahayuu ku salli weeye calaa muxamedin calaa aali muxamedinna ku salli kamaa sallayta saad ugu sallisay calaa aali ibraahim iyo aali ibraahiimba inaka adigu rabbiyow xamiidun allihii lamahadiyaa tahay xamiidun maxmuudun weeyaane majiidun ammaan oo dhan ay u sugnaatay wabaarik allow barakee calaa muxamedin wacalaa aali muxamedinna barakee kamaad baarakta sidaad u barakaysay calaa ibraahiim waali ibraahimna aad u barakaysay inaka xamiidu majiid saasuu qofku dhahaya mar hadday saa kuu dhammaatay salaaduna laba ragcadood ahayd waa dhammaatay atixiyaadkiina waa dhamaysay nebigana waa ku sallisay waa bannaan tahay assalaamu calaykum inaad tiraahdo laakiinse waxaa wanaagsan in aad la timaadid ducadii nebiga ka soo aroortay iyadana alisticaadatu bacda atashahudi waadducaa'i watasliim wayastaciidu billaah ilaahay waxaad ka magangeliyo weydiisanaysaa min arbacin afar shay nebigu uusan weligii ka tegin saxaabadiisana baray xadiidkii cabdullahi bn mascuud oo muxuu ahaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wamin cadaabi alqabr wamin fitnati almaxyaai walmamaati wamin fitnati masiixi dijaal ilaahayow waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa cadaabka jahannamo wamin cadaabi alqabrina waa kaa magangeliyo weydiisanayaa halkaa waxay daliil u tahay in qabrigu cadaab leeyahay wamin fitnati almaxyaa noloshan adduunyadaa fitnadeedii baan kaa magangeliyo weydiisanayaa iyo walmamaati geeridiiba adduunyadana waa fitna geeridana fahaanteeda marka laisku soo xaadirana fitno kaley leedahay iyaduna wa min fitnati waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa fitnadii almasiixi dijaal kii dijaal ahaa ee fataanka ahaa fitnadiisii yaan ilaahu kaa magangeliyo weydiisanaya uma yadcu dabadeed qofku wuxuu ku baryayaa ilaahay bimaa shaaa wuxuu doono oo min khayri dunya waalaakhira khayr addunya aakhira ah waidaa dacaa liwaalidayhi hadduu qofka labadiisii waalid u duceeyo aw غayrahumaa iyo wixii la mid ah min almuslimiina afalaa ba's allahuma اغfir waalidii allahuma arxam waalidii allahuma اغfir lii waliwaaliday allahuma arxamnii waliwaalid hadduu dhaho waa la mid weeyaan sawaaءa kanat الصalaatu salaadaasi ha ahaato fariidaةan ha noqoto aw naafila waa isku mid weeyaan lcumuumi waxay u tahay taasi daliil qowli الnabiyi salى اllahu عalيh ali waslm fi xadiiثi cabdulahi bni mascuud uu yihi cabdulahi bni mascuud kamaa callamahu الtashahud nebigu markuu tashahud ka baray iyo wuxuu ku yihi uma liyatakhayer dabadeed qofku hadduu ataxiyaadkii dhammaysto liyatakhayer ha doorto min adducaa'i ducada ha doorto acjabahu ilayhi tan isaga xaggiisa ugu cajabka badan oo fayadcu markaa ilaahay ha ku baryo wa fii lafdi aakhara wuxuu odhanaya uma liyakhtar qofka ha doorto liyakhtar ilcabd addoonka ha doorto fi dunya walaaakhira wuxuu ilaahay weydiisan lahaa addunya aakhiraba uma intaa kadib yusalimu qofku waa u salaamo noqsanaya can yamiinih iyo wa shimaalihi bidixdiisa labadiiba qaa'ilan isagoo dhahaya assalaamu calaykum waraxmat اllah assalaamu calaykum waraxmat اllah wabarakaatu hadduu ku darana dhib ma leh صفة الصلاaة الثانية والرubاعyة الثuلاثiية والرubاعyة halka hadday laba ragcadood ahayd baa noogu soo dhamaatay hadday saddex ragcadood ahayd ragcad kale inaad ku darto weeyaan aلسaلaamu عalaykum intaadan dhihin aتaxiyaaدkii haddaad la timid ood nebiga ku salisay sida wanaagsan aتaxiyaaدka hore nebigaa lagu salinaya عalيه الصلاaةu وaسلاaم لcumuumi أmri النabiyi salى الlaه عليه وsلم weeyaan xadiidkii ninkii la oran jiray jaabir بن cabd lah waxaa warinayey bashيir بن sacd nebigu intuu u yimid calayh الsalaatu wasalaam uu ku yihi rasuulka allow saanu kuu salaami lahayn waan naqaanaay kayfa nusalli calayka fi الsalaa salaadda haddaan ku jirno seen kugu salinaa nebigu uu baray salawaat اllah wasalaamu calayh tashahudka marka la fadhiyaa loola jeedaa lama kala soocin tashahud koowaad iyo ka labaad lama kala soocin taana waxa weyaan amarkii alle subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima salaamtii waaba naqanaaye salaaddii say tahay buu yihi nabigaa baray marka salawatu llah wasalaamu calayh in kaanat isalaatu hadday salaadii tahay hulaahiyatan mid saddex ah kalmagribi aw rubaaciyatan ama ay tahay salaad afar ah kaلظuhri wاlcasri wاlcishaai weeyaane qara'a tashahuda qofka tashahudkii buu akrinaya almadkuuri aanifan hadda aynu soo tilmaanay tashahudkii hore weeyaan maca asalaati cala nabiyi buu la akhrinayaa sida saxa ah shek cabdilcaziz ibn baasna saasuu qabaa sheekh albanina sidaasuu leeyahay fi sifati salaati الnabiy waana sida saxa ah daahirka xadiidka nebigana uu ku tusinayo uma nahada dabadeed qofku waa kacaya qaa'iman isagoo istaagaya muctamidan cuskanaya calaa rukbatayhi jilbihiisa waa khilaafkii tii hore aynu soo sheegnay raafican yadayhi isagoo gacmihiisa kor u qaadaya xadwa mankibayhi garbihiisa meel la siman aw udunayhi ama dhegihiisa qaa'ilan dhahaya allahu akbar waa xaaladii afaraad ee gacmaha kor loo qaadayay takbiirtii waa soo aragnay marka la aadayo rukuucdii allahu akbar baa la dhahaya haddii laga soo koro noqday samica allahu liman xamida markii saddexaad bay ahayd marka afaraadu haddii ataxiyaadka dhexe laga kacayo ama ataxiyaadka hore laga kacayo qofku markuu kacayo allahu akbar buu dhahayaa markaasuu saa leeyahay iyadana wayadachuhumaa labadii gacmood buu saarayaa ay yadayhi calى sadrihi laabtiisuu saaraya kama taqadama sidii inoo soo hormaray wayaqra'u اfaatixata faatixadii buu akrinayaa faqat oo keliya faatixadii keliyu qofka akrinaya marka maxaa yeelay labada hore ragcadood ee hore yaa la akrinaya bacda alfaatixati suura suurad kale la akrinaya hadduu qofku keligii yahay hadduu imaam yahay weeyaan haddaadse ma'muum tahay faatixadii keliya lagu ogol yahay inta ka dambaysa imaamka dhegeysa adigu hawl kale kuuma taalle dhegeysi baa ku yaalla wey macnaheedu yaqra'u اlfaatixata faqad buu akhrinayaa wain qara'a fi الthaaniyati aw الraabicati min الظuhri ziyaadaة can اlfaatixati fi bacضi اlaxyaani falaa ba's wain qara'a hadduu akriyo fi الthaaniyati fi الthaaliثati ragcada saddexaad aw الraabicati ama ta afaraad min الظuhri aw salaada ظuhur ama casr ama cishe ama ta saddexaad ee salaada maqrib waxaynu nihi faatixada keliya inuu ku gaabsada weeyaan laakiin hadduu akriyo ziyaadatan wax dheer can ilfaatixati faatixadii wax dheer hadduu akriyo fii bacdi alaxyaani mararka qaarkood falaa ba's oo sheekha xaggee ka keensadeen waxay ka sugnaatay abi bakr sidiiq radi allahu tacala canhu ardaa cumar bn cabdilcaziizna waa laga warinaya rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqina cadaab annaar aayadda inay akrin jireen iyo aayada la mid ah sidaasaa laga warinaya marka falaa ba'sa saasuu u leeyahay طaalama habatat can salaf hadihi اluma abu bakr radi allahu tacala can iyo cumar bn cabdilcaziz iyo ragga la midka ah maadaama ay ka sugnaatay ba'si ma laha laakiin sida wanaagsan waa laguu soo sheegay faatixada keliya ku gaabso lihubuuti ma yadulu wax ku tusinaya soo arooray dalika can الnabiyi salى اllah alay slam lagaba fahmi karaba min xadiidi abi saciidin alkhudriy radi allahu tacaala canh u leeyahay macnaha in nebiga calayh isalaatu wasalaam waa akhriyey laakiin nebiga calayh salatu wasalaam waxaa ka bayaansan tiisatan cumar bn cabdilcaziiz iyo abubakr asidiiq uma waxaa warinaya imaam maxamed nasr almarwasi fi kitaabihi alawsat uma yatashahadu bacda athaalithati ta saddexaad dabadeed waa ataxiyaadsanayaa min almaqribi oo laba ataxiyaad baa isku xigi doona w bacda araabicati ta afaraad dabadeed min aلظuhri wاlcasri wاlcisha kama taqadama dalika fi الsalaaةi الthaniya aلhuna'iyati salaadihii laba labada ahaa sidii inoogu soo hormaray salaaddii marka ataxiyaadkii haddaad u fadhiisatay oo aad dhammaysatay ood ilaahay bariday waxaad ku baryi lahaydba qofka dantiisa isagaa yaqaane aلsalaamu calaykum buu dhahaya qofkii haddii salaaddii laga baxay hawsha kuu taalla waxay tahay markaas salaaddii haddaad dhammaysatay inaad ilaahay subxaanah watacaala adkaar oola timaado adkaartiina waa noocyo badan tahaye sidanay ahayd tii nebiga calayh isalaatu wasalaam oo waa maxay adkaaru dubur salaa uma yusalimu can yamiinihi midigtiisa u salaamo naqsanaya iyo wa shimaalihi bidixdiisa wayastakfir اllaha ثalaaثa saddex mar buu ilaahay istikfaar oo la imanaya oo macnuhu waa maxay astakfir اllaha alcaiim astakfir اllah astakfir llah hadduu qofka keligeed dhahana waa hagaagsan tahay astakfir اllah alcaiim waatuubu ilayh hadduu dhahana dhib ma leh uma yaquulu dabadeed wuxuu dhahayaa allahuma anta asalaamu waminka asalaamu tabaarakta ya da ljalaali wاlkraam saasuu qofku dhahaya allaahuma ilaahayow anta asalaamu adigaa salaam ah wa minka xaggaagaana assalaamu ay ka ahaatay tabaarakta hufnaantaadii oo sare noqotay ya da ljalaali wاlkraam allih uu saaxiibka ahaa jalaalka weynanka iyo ikraamkaba karaamaadka qabla an yansarifa ilى اnnaas hadduu imaam ah in kaana imaaman intuusan dadka u gadoomin horteed saasuu dhahaya hadduu imaam yahay wayaquulu markuu soo gadoomo bidix iyo midigtuu doonu u gadoomi karaa markuu salaaddii uu dhammaystay inaan dadkii gadaashiisa yihiin assalaamu calaykum assalaamu calaykum astakfir llah astakfir llah astakfir llah hadduu yihi allahuma anta asalaam waminka asalaamu ilayka salaam tabaarakta ya daljalaali walikraam hadduu yihi waa inuu dadkii xaggooda u jeesto dhinaca midigta ha iska gediyo ama dhinaca bidixta ha iska rogo waa isku mid weeyaan wayaquulu wuxuu dhahayaa markaa kadib laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lh اlmulk wlah اlxamd whuw عlى kuli شhayءi qadiir اllahuma la maanica lima acطayta wla mucطiya lima manacta wla yanfacu da ljada minka اljad laa ilaaha ila اllah ilaahay xaq lagu caabuda ma jiraan ilaahay ahayn waxdahu keligii laa shariika wadaag uma sugnaanin lahu ilaahay lahu lmulku mulki oo dhan allah iska leh walahu اlxamdu mahadoo dhanna ilaahay baa iska leh cid kale wax waa u diiday ilaahay keliya ad u sugtay subxaanah watacaala waa kamaal tawxiid weeyaan lahu lmulk mulki oo dhan isagaa iska le cidaan ilahay ahaynoo le male waxaan aynu sheeganayno waxaasoo idil waxba kama jiraan leanna maxaa yeele waxaad sheeganaysiiyo adigaba addoon ilaahay baa tihin subxaana wa tacaala walahu lxamdu mahadoo dhanna ilaahay baa iska le subxaana wa tacala wahuwa calaa kuli shayin qadiir wax walbana alle qadiirun qaadirun kii kara weeyaan allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljada minka ljad saasuu qofku dhahaya waa soo aragnay iyadana laa xawla wlaa quwata ila biاllah laa ilaha ila اllah wla nacbud ila iyah lahu الnicma walahu اlfadl walahu الhanaaء اlxasan laa ilaha ila اllah mkhlisiina lahu diina walow kariha اlkaafiruun laa xawla ma jirto wax la yiraahdo xeelo walaa quwatana ma jirto awood ila bilahi baa iska leh xeeladna ma lihin awoodna ma lihin aan ilaahay tiisa ahayn subxaanah wa tacaala ilaahay baa wadale dhammaan weeyaan laa ilaaha ilaah ma jira xaq lagu caabudo ila allahu alle mooye walaa nacbudu annana caabudi mayno ila iyaahu ilaahay mooye cid kale ma caabudayno lahu alle waxaa u sugnaatay annicma nicmadoo dhan baa u sugnaatay walahu ilaahay alfadlu baa u sugnaaday nicmadoo dhan ilaahay baa iska leh muncimku waa ilaahay weeyaan kan wax u nicmeeyo waa ilaahay nicmada ilaahayna siiyeyna wax la koobi kara maaha oo wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa baa la yihi ancaamta ilaahayna aad bay u badan tahay subxaana wa tacaala kasoo bilow nicmat aliijaad waaba lagu abuurayba addoon allaad noqotay subxana wa tacaala dunidana lagu keenay iijaadkii waxaa kuu weheliyo weliba xayawaana lagaama dhigin jamadaadkaas lagaama dhigin alle subxaana wa tacaala walaqad karamnaa bani aadam halkaasuu kugu daray bani aadamkii qaar xayawaanka ka liitaa ku jira islaam baa ilahay kaa dhigay islaamkiina fahantiisa noocyo badan ee ahlu sunna lagaa dhigay ahlu sunnihiina muwaafiq lihadyi nabiyi sala allah alay slam mid raaca lagaa dhigay nicmada xaggee ka keeni kartaa yani shukrigeeda goormaad la iman kartaaba weligaaba haddaad alxamdulilah ku hayso midaad keeni kartid maaha intaa waxaa dheer xubnahaagan fiiri wa fii anfusikum afalaa tubsiruun gacmahan aanan mishiin oyilkii ka dhammaanaya ahayne sidaa isaga laablaabmaya afkan fiiri carabkan fiiri indhahan wax fiirinaya eeg sankan sidaa neefta uga soo boodaysa fiiri ee u kala soocaya hawadii wanaagsaneed iyo wixii xumaa iyo wax oo dhan hawadii naftirkeeda markay jirka gasho dhiiggaaga siday u kala hagaajinaysa fiiri wadnahan sidaan u isu garaacaya fiiri waxaasoo dhan fiiri xubnahan sidaa u laalaabmaya fiiri aan shanqarna ka baxayn wax ka baxayana lahayn waxaasoo dhan waa nicmo ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala marka ilaahay subxaana wa tacaala isagaa muncim ah lahu nicma inaad ilaahay u qirtid weeyaan subxaana wa tacaala walahu lfadl ilaahay isagaa fadli oo dhan iska leh walahu thanaa amaan oo dhan allaale thanaa lxasan amaan wanaagsan oo dhan ilaahay baa iska leh laa ilaaha ilah ma jira xaq lagu caabudo ilaa huwa isaga mooye mukhlisiina ilaahay baanu u saafi yeelaynaa lahu alleh addiina diintii oo dhan walow kariha haba neceen alkaafiruun sandullo weeyaan kaafir sandullihiisa ilahay baan u qirayna subxaana wa tacaala wayusabix allaha ilaahay buu u tasbiixsanaya qofkii alaaan waalaaiina soddon iyo saddex mar subxaana allah subxaana allah subxaana allah baad leedahay wabixamdihi ilaahay baad u mahad celinaysaa mila dalik intaa in la eg wayukabiruhu ilaahay buu u takbiirsanaya allahu akbar mila dalik soddon iyo saddex mar subxaana allah soddon iyo saddex mar alxamdu lilah soddon iyo saddex mar allahu akbar haddaad subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah tiraahdid oo soddon iyo saddex mar sida aad ku dhammaysato dhib ma leh dadka qaarkiis war subxaana allahna maadan dhihin wax wanaagsanna ma aha taa subxaana allah kolleyba haddaad leedaho ilaahay kugu xambaaro ku xasuusiyeyba nicmo ilaahay weeyaane si fiican u dhammaystir xarafki subxaana allah subxaana allah subxaana allah sidaa dheh haddii aad marka subxaana allah tiraahdo alxamdu lilahna soddon iyo saddex mar allahu akbarna soddon iyo saddex mar oo sidaa u kala goyso iyo haddaad israaciso dhib male oo isku mid weyaan subxaana allah walxamdu lilah allahu akbar hal aad ka dhigto subxaana allah walxamdu lilah allahu akbar subxaana allah walxamdu lilah allahu soddon iyo saddex mar sidaa ku tiri midiiba saddex ah sagaal iyo sagaashankii bay isla imaanaysa iyadana tamaamu lmia marka boqolkii waxaad ku dhamaystiraysaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir wayaqra'u qofku wuxuu akhrinayaa aayat lkursi weligaana haka tegin aad bay u wanaag badan tahay qofka iyo jannada geeri unbaa u dhexaysa weligiiba sidaa dhaha aayatkursiga akhriya waqul huwa allahu axad baad akhrinaysaa waqul acuudu birabi اlfalqi waqul acuudu birabi الnaas saddexda suuradoodna haka tegin xadiidu muqira ku soo arooray isagana bacda kuli salaatin salaad walba oo waajiba dabadeed qul huwa allahu axad qul acuudu birabi lfalq qul acuudu birabi الnaas saddexdaa qul baad akhrinaysaa wayustaxabu waxaa la jeclaystaa tikraara hadihi suwar اhalaثa inuu soo celceliyo qofka suuradaha saddexda ah halaثa maraatin hal mar waa kugu filan tahay midiiba saddex haddaad ka dhigtidna dhib ma leh bacda salaati اlfajri gaar ahaan salaada subax iyo wa salaati اlmaqrib adkaari اlmasaa adkaar sabax bay iyaguna soo gelayaan liwuruudi اlaxaadiidi arrintaa waxaa ku soo arooray axaadiid ah weeyaan biha can inabiy oga soo arooray sala allahu alayh waalih wasalam wa kulu hadihi اladkaar adkaarta aanu soo sheegnay oo dhan sunnatun weeyaan walaysat bifariida waajib kuguma ah haddaad assalaamu calaykum tiri assalaamu calaykum haddaad derbigaa ka baxdo cidna kuuma haysato irid ba ha marin haddaad doontee cid kuu haysata ma leh sunana salaati rawaatib haddii waajibkii halkaa ku soo dhammaaday sunnooyinkii rawaatibta raacaya marka waa kuwan iyaguna wayushracu waxaa uu gudagelayaa likulli muslimin wuxuu u jihaysanayaa weeyaan wayushracu macnaha wuxuu u shareecanayaa weeyaan u jihaysanayaa likulli muslimin wa muslima nin kastoo muslima iyo gabar kastoo muslimad ahba dhadig iyo lab waxay ahaadaanba muslimiintu an yusaliya inuu tukado qabla duhri duhur hortii arbacan arbaca rakcaatin afar ragcadood duhur intaadan tukanin afar ragcadood tuko shaydaan baa dabada kaa gelay on kuu ogolen kolleybe tuko isdaba qabo wa bacdaha gadaasheedna ragcatayni laba ragcadood shaydaan yacdhe maxaa yeele salaadaha sunnado dhan intaad tukanayso maa labiyo toban ragcadood waxaa sheekha inoo tirin doona halkan labiyo tobankaa ragcadood iyo salaadaha waajibka haddii la isku daro xitaa salaada duhur baa ugu sunno badan afar ka horeysa iyo laba ka dambeysa ama afar ka dambeysa waa sideed haddii afar laga dhigo iyo afartii aad tukanaysay waa labiyo toban ragcadood labiyo tobankaa ragcadood halkii ragcad meeqa daqiiqay kugu qaadan kartaa meeqay kugu qaadan kartaa laba daqiiqaba ha kugu qaadato maca sunnadeeda labiyo toban ragcadood markaad laba ku dhufato waa intee afar iyo labaatan daqiiqadood weeyaan nusaac xitaa ma dhanno waxaad la gebgab leedahay nusaac ma dhanno ka tukaday iyo adiga oo banaanka ku sheekaysanaya isku mar baad irinta ka baxaysaan qofka marka inuu iska tukadaa wanaagsan waanan soo sheegno laba dhanba way kaa difaacayaan salaadaadii waajibkaydna difaac bay u yihiin ziyaado xasanaad ahna weeyaan hadday naaqis waajibkaaga u galo waa lagugu rakibayaa yowma alqiyaama ta kalena waxa weeyaan ajar weyn baa ku soo aroora labiyo tobanka ragcadood hadda la tirin doono qofka tukada bana allahu lahu beytan fi ljanna ilahay baa jannada guri kaaga dhisaya marka wax la iska sii daayo maaha waa nicmo weyn weeyaan haddii layna dhihi lahaa soomaaliya qofkii labada ragcadood tukada guri baa looga dhisaya maxaa manaynayd meesha aad jeceshahay baa guri lagaaga dhisaya haddii lagu dhihi lahaa weligaaba maadan ka tagteen talow meeqa dabaq bay iisii marayaa baad dhihi lahayd laakiin haddii aakhiro laga dhigay waxaan la arkaynin ila waxaynan arkaynin maxay dhahdaa soomaalidu u ur adag waxaynan arkaynin il adayg bay ka qabtaa xaggeeda marka aakhira lay jirtaa haddii la yidhi mana arkaysid wixii waad arki doontaa alle subxaanahu watacaala waman asdaqu min allahi qiilan waman asdaqu min allahi xadiida waxa alle yidhi subxaana watacaala waa dhab weeyaan marka arrintaa inta dhab ahaan loo arko ha lagu dadaalo biidn illah rabbina hana waafajiyo subxana watacaala laba ragcadoodna duhurka kadib uu tukanayaa wa bacda almaqribi maqrib casr waxba ma leh wa bacda almaqribi maqribka dabadiina ragcatayni buu tukanayaa wa bacda alcishaai cishaha dabadeedna ragcatayni buu tukanayaa wa qabla salaati alfajrina ragcatayni buu tukanayaa laba ragcadood aljamiic marka intaa la isku soo darana hintayn ragca cashara weeyaan afar duhurka ka horreeye laba ka dambeeye waa lix laba maqribka ka dambeeye waa sideed laba cishaha ka dambeeye waa toban laba fajr ka horeeya waa labiyo tobanka ragcadood marka labiyo tobanka ragcadood qofka tukadana bana allahu lahu beytan fi ljana xadiidka umina caaisha iyo keyrkeeda tilmaamaya umina xadiid um maymuuna saasoo kale cabdullahi bn cabaas cabdullahi bn mascuud saasoo kale wagayri dalik riwaayado badan kusoo aroray marka wa hadihi ragcaat ragcaadka labiyo tobanka ah waxaa lagu tiriyaa oo lagu magacaabaa tusama rawaatib baa la yidhaahdaa salaadihii rawaatibta ahaa ee waajibka raaciyey lianna nabiya sala allah alay wasalam maxaa yeelay nebigu kaana wuxuu ahaa yuxaafidu calayha fi lxadar nebigu mid ilaaliyuu ahaa xifdiyuu ahaa calayha labiyo tobanka ragcadood waa ilaalin jiray fi lxadari sheekhu fi lxadar keliyu yiri xadar macnuhu waxa weeyaan intuu qofku nagaadiga yahay reerkiisa joogo macnaha meesha waxaa ku baxaya hadduu safar yahay ma tukan jirin nebigu alayh salat slam maxaa yeele tii waajibgeed baaba lagaa kala bardhimay salaadihii afarta ahaa baa lagu yihi laba laba ka dhig duhurkii iyo casarkii iyo ceshihii baa laba keliya ka dhig lagu yiri mar haddaa safar tahay marka sunnana iska badaa warkiisaba waa lagaa cafiyey yusriga diinta ilahay bay ka mid tahay fudaydka ay tahay laakiin haddii aada gurigaaga joogtid iyo magaaladaadii iyo waddankaagii meeshii aad noloshaada ahayd haddaad joogtid labiyo tobanka ragcadood ilaali saasuu nebigu u ilaalin jiray salawatu llah wasalaamu caleyh walaa siyama markuu safarka yahay kama tegi jirin labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya umina caaisha tilmaamaysa waxay odhanaysay labadaa laba uu kaga dadaal badan yahay nebigu weligeedba ma jirin salawatu llah wasalam aleh wax sunno ah oo uu kaga dadaal badan yahay ma soo marin nebigu salawatu llah wasalaamu caleyh aad buu u ilaalin jiray maxaa yeelay labada ragcadood way ka khayr badan yihiin addunya wamaa fiiha macnuhu waxa weeyaan haddii intuu waaga kuu beriyo hebelow he adoo bahal busaaradna ku haysato faqri iyo balaayo o dhan isu kaa tagtay haddii waaga intuu kuu beriyo lagu dhaho hebel he maanta adduunka waxa qoraxda usoo baxday adaa u taliya adaa iska leh maxaa u malaynaysaa amarkaaga amar aan ahayn ka shaqayn maayo wax o dhan waa wada hantidaada gacantaadii ku wada jiraan saa doonta ugu tasaruf waxaad rabta samee maxaad samayn lahay talo macnuhu waxa weeyaan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka waxa la siiyey waxaa ka khayr badan ka labada ragcadood tukaday baa ka khayr badan amaa fi safari haddii safar lagu jiro fakaana yatrukuhaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnooyinka labayo tobankae rawaatibta ah waa ka tegayey ilaa sunnata alfajri sunnada fajarka ah mooye labayo tobankaas oo dhan labada ragcadood ee fajarka unbuu tukan jiray waalwatri habeenkiina watrka unbuu ka tukan jiray oo bayna alcishaai wa salaati alfajri wixii la tukanayay baa loola jeedaa salaatuleyl aha watrka keliyuu nabigu ka tukan jiray salawatu llah waslamu aleyh fainahu kana sala اllah alay wasalam yuxaafidu calayhima watrka iyo salaati alfajri sunnadeeda iyo duxadii saddexdaaba nebigu waa ilaalin jiray salawaatu llah wasalaamu aleyh xadara aw wa safara yuxaafidu calayhima nebigu alayhi salatu wasalaam waa ilaalinaya labada xadaran hadduu yahay mid nagaadi ah wasafaran iyo hadduu yahay mid safar ahba xadiidkii kalea tilmaamayay duxadana xadiidkii waxa weeyaan umahani binti abi aalib cali bin abi aalib walaashii weyaan shaqiiqada ahayd maxaa yeele nebigu alayh slat slam fatxu maka waa isagii tukaday duxadii marka safar buuna ahaa safarkan waa tukan jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam markaa wاlafضalu sida wanaagsan waxa weyaan an tusaliya hadihi الrawaatib rawaatibta inaad tukatid iyo walwatriba xagee ku tukanaysaa fi lbeyt hadday suurtagal kuu tahay weeyaan rag qaarkii oo nabiga alayh الsalatu salaam ku yihi halkan aan isaga tukanaa nebig wuxuu yihi aniga ma aragtaa buu yihi gurigeyga intuu u jiro masaajidkaa sidan oo kale qol rid looga baxuu lahaa nabiga alayh الsalatu salaam wuxuu yihi inaan gurigeyga kusoo tukadaan ka jeclahay inaan halkan ku tukada salaad sunna ana nebigu alayh الsalaatu wasalaam masaajid kuma tukan jirina gurigiisuu la aadi jiray khaasatan labada ragcadood ee salaada subax ka horeysa gurigiisu kusoo tukanayay kadibna masaajidku iman jiray salawatu llahi wasalaamu caleyh sidaasay ahayd xaaladiisa marka marar qaarkoodna masaajidka waa ku tukanaya nebiga alayh slat slam waa soo aroortay inuu ku tukaday waxayna taa macnaheedu tahay haddaynu suurtagal ku ahayn sida waayadan hadda aynu nool nahay oo kale guryihiina naga fog yihiin qofkana shaqo uu aadayay wixii lamid a ama iskuul uu iyo wixii lamid a dhib male haddaad inaad tukatid unbaa muhim ah laakiin haddaad sunnadii nebiga ilaalinayso gurigaagana kaa agdhowya ama guriga intaa kusoo tukata aad masaajidka iman karto sidaa yeel saasaa kuu khayr badan macnuhu waa maxay gurigaaga naftirkiisa inaad sunnadii wax ka siisid baa la doonaya sida xadiidkii nebiga ah laa tajcaluu buyuutakum qubura guryihiina qabri ha ka dhigina sunnadiina wax oga yeelu yiri nebigu alayh isalaatu wasalaam in wax looga yeelaa la doonaya marka faina fain sallaha fi lmasjidi hadduu qofka masaajidkii ku tukado salaadihii sunnada ahi rawaatibta ah falaa ba's لqwl النabiyi baa u daliila slى الlه عليه waslم أfضل صalaaة الmarءi qofka salaad uu tukado waxaa u fadli badan fii beyti tan uu ku tukado salaad aad tukato tan ugu fadli badan waa tan aad gurigaaga ku tukato إlا الmaktuba salaada aan waajibka ahayn salaada waajibka ah waxay ku baraka iyo waajib ku fadli badan tahay inaad masaajid ku tukatid khaarij الbeyt ama salaad la tukado oo suno a waxa u fadli badan wixii waajib ka soo haray ta guriga lagu tukado haweenka iyo caruurta iyo dhexdooda lagu tukado maxaa yeele iyaga naftirkooda nasiib bay u baahan yihiino caruurtiina way arkayaan tababar bay u tahay iyo wixii la mid ah walmuxaa iyaga in la yihahdo kaalaya tukada wixii tukan karo oo meesha lagu tujiyo oo waa wax wanaagsan weeyaan walmuxaafadatu calaa hadihi arakcaat in la ilaaliyo labiyo tobanka ragcadood ee lasoo tilmaamayna min asbaabi dukhuuli اljannati waxay ka mid yihiin asbaabaha jannada gelitaankeeda ah asbaabaha qofka u yasiraya inuu jannada galo weeyaan maxaa yeelay qofka ilaaliya labiyo tobanka ragcadood bana allahu lahu beytan fi ljana haddii la yidhi jannadaaba guri lagaaga dhisay macnuhu jannadii waa gelaysaa wey taana macnaheedu waxay tahay qof aanan ilaahay dooneynin maba ilaalin karaba subxana wa tacala almuwafiqu man waafaqahu llah waxa waafaqaya waa qof ilaahay waafajiye un u yasiray subxaana wa tacaala walmuxaafadatu ilaalinta calaa hadihi arakcaati rakcaadka oo la ilaaliyaa min asbaabi dukhuuli اljannati sababihii jannada lagu geli lahaa weeyaanba لqwl النabiy baa u daliila slى الlه عليه waslm uu yihi man صalىa qofka tukada ثintay caشhara ragcة labiyo toban ragcadood qofka tukada fii ywmihi walaylatihi maalintiisa iyo habeenkeedaba taطawcan oo suno ah maxaa maxaa nebigu yihi عalيه الsلaة sلاam bana اllahu ilaahay baa u dhisa lahu kaa isaga ah beytan ba u dhisaa fi اljanati jannada gudaheeda ilahay oga dhisaa hadiiba guri laguu dhisay gurigaa ma geli kartid in lagu dhahaa suurtagal ma ah guri baa laguu dhisay mana gelaysid adaana iskale wax suurtagala maaha ilaahay baa kuu dhisay gurigii jannaduna kaaga dhisan yahay jannana ma gelaysid wax suurtagala maaha macnuhu waa maxay labiyo tobanka ragcadood haddaad ilaalisid jannada ilahay waa gelaysaa shaki ma leh rawaahu muslimun baa wariya fii saxiixi wain salaa arbacan qabla alcasri qofku hadduu ilaaliyo afar ragcadood oo salaada casar ka horeysa wa hintayni bacda alcasri bacda almaqribi iyo laba ragcadood oo ka dambeeya maqribkii waithnayni qabla alcishaa'i laba ragcadood oo ka horeeya cishihii faxasanu iyadana waa wanaagsan tahay liannahu saxa can nabiyi sal ly slam ma yadulu calaa dalik waxaa wax ina tusinayaa nabiga ka soo arooray salawatu llah wasalaamu caleyh intaa in ka badanna nabigu waa soo aroortay salawaatu llah wasalaamu caleyh wallahu waliyu اtowfiq wsali allahuma wslama calى nabiyina muxamedi bni cabdillah wcalى aalihi waasxaabihi waatbaacihi biixsani ilى ywm اddiin risaaladii koowaad ba halkaa inoogu dhamaatay in sha allah tii labaadna waan u gudageli doonaa biidn اllahi tabaaraka wa tacala beri bay inoo bilaabanaysaa wasalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu